Ishacya cutubka sagaal iyo labaatanaad
waxaa iska hogtay aryeel aryel oo ah magaaladii daa'uud degay sannadba sannad ku dar oo ciiduhuna sidooda ha u soo wareegeen markaasaan aryeel dhibi doonaa oo waxaa jiri doona baroor iyo oohin oo waxay ii noqon doontaa sida aryeel oo kale oo aniguna waan ku hareerayn doonaa oo qalcad baan kugu wereerin doonaa oo waxaan kugu kicin doonaa tulmooyin oo hoos baa lagu soo dejin doonaa oo dhulkaad ka dhex hadli doontaa oo hadalkayguna isagoo gaaban ayuu ciidda ka yeeri doonaa oo codkayguna wuxuu ahaan doonaa sida mid ruuxaan leh oo dhulka ka dhex heeraya oo hadalkaaguna ciidduu ka shuqshuqlayn doonaa laakiinse shisheeyahaaga badanu waxay noqon doonaan sida boor oo kuwa laga cabsado oo tirada badannuna waxay noqon doonaan sida buunsho sii bidaya oo taasuna si kedis ah ayay dhaqso ugu noqon doontaa oo rabbiga ciidamadu wuxuu la imaan doonaa onkod iyo dhulgariir iyo sanqadh weyn iyo cirwareen iyo duufaan iyo dab ololkiisu wax baabi'inayo oo qurumaha badan oo aryeel la diriraya oo dhan kuwaasoo iyada iyo qalcaddeeda la diriraya oo iyadu dibadda waxay noqon doonaan sida riyo ah wax habeennimo la arko oo waxay noqon doontaa sida nin gaajaysan oo ku riyooday isagoo wax cunaya laakiinse markuu toosay arkay isagoo calooshiisu mihan tahay amase sida nin ooman oo ku riyooday isagoo biyo cabbaya laakiinse markuu soo toosay arkay isagoo itaal daran oo aan weli oon beelin oo qurumaha buur siyoon la dirirayo oo dhammuna sidaas oo kaley wada noqon doonaan yaabaa oo naxa indhihiinna xira oo indhaha beela way sarqaansan yihiin laakiinse kamri kuma ay sarqaamin way dhacdhacayaan laakiinse wax lagu sarqaamo kuma ay dhacdhacaan waayo rabbigu wuxuu idinku riday hurdo weyn wuxuuna awday indhihiinni oo nebiyadii ahaa wuxuuna daboolay madaxyadiinni oo wax arkayaashii ahaa oo riyo kastaba waxay idiin noqotay sidii erayadii qorniin shabbad lagu xidhay oo loo dhiibay qof wax akhriyi kara oo lagu leeyahay waanu ku baryaynaaye kan akhri oo isna wuxuu leeyahay maahan akhriyin karo waayo shabbad buu ku xidhan yahay oo haddana qorniinkii waxaa loo dhiiba mid aan akhris baran oo waxaa lagu leeyahay waanu ku baryaynaaye kan akhri oo isna wuxuu leeyahay anigu waxba ma aan akhriyi karo haddaba sayidku wuxuu yidhi dadkanu way i soo dhowaadeen oo afkooda iyo bishimahooda ayaa igu maamuusaan laakiin qalbigooda way iga fogayeen oo cabsida ay iga qabaanna waa amarka dadka laga bartay sidaas daraaddeed bal eega waxaan mar kale dadkan dhexdiisa ku sii samayn doonaa waxyaalo yaab ah waana waxyaalo yaab iyo naxdinba leh oo xigmadda nimankooda xigmadda leh way baabi'i doontaa oo waxgarashada raggooda garashada lehna way qarsoomi doontaa waxaa iska hoogay kuwa taladooda rabbiga aad uga qadhiya oo shuqulladoodana godcurka ku sameeye oo sii yaraxda bal yaa na arka yaase na og waa sidee qalloocnaantiinnu daryeel sameeyaha ma in lagu tiriyaa dhoobada si wixii la sameeyey uu kii sameeyey ka yidhaahdo isagu imaa uu samayn wixii la suubiyeyna uu kii suubiyey ka yidhaahdo isagu waxba garan maayo sow in yaru kama hadhin intay lubnaan beer miro badan u rogman doonto oo beertu midhaha badanna duud oo kale lagu tirin doono oo wakhtigaas kuwa dhagaha la'ow ereyada qorniinka ayay maqli doonaan oo kuwa indhaha la'ow indhahooduna wax bay mugdiga iyo godcorka ka arki doonaan oo kuwa hooseeyana aad bay rabbiga ugu sii farxi doonaan oo masaakiinta dadka ku dhex jirtana waxay ku renren doonaan kan quduska ah ee reer banu israa'iil waayo
kii wax dulmin jiray sima jiri doono
oo kii wax qursan jirayna wuu dhammaan doonaa oo kuwa xumaanta suga oo dhanna way baabi'i doonaan kuwaasoo ah kuwa nin hadal aawadiis xumaanfale kaga dhige oo dabinka u dhiga kan iridda ku garnaqa oo kan xaqa ahna ku leexiyo wax aan waxba ahayn haddaba rabbiga ibraahim soo furtay wuxuu reer yacquub ka leeyahay reer yacquub haatan ceeboobi maayo oo wejigiisuna mar dambe cabsi la caddaan maayo laakiinse carruurtiisu markay dhexdooda ku arkaan shuqulka gacmahayga
ayay magacayga quduus ka dhigi doonaan oo waxay qudus ka dhigi doonaan kan quduska ah ee reer yacquub oo waxay ka cabsan doonaan ilaaha reer binu israa'iil oo weliba kuwa xagga ruuxa ka qaldama garad bay yeelan doonaan oo kuwa isku ganuunacana cilmi bay baran doonaan